waa warbaahinta idlnews.com, the media, the most powerful entity on the earth.
soo jeedin wasaaradda amniga gudaha ay soo jeedisay magacaabista tan iyo cusub oo ciidanka booliska soomaaliya uu yeelan doono tan iyo markii uu geeriyooda allaha u naxariista ee taliyihii hore ee ciidamada booliiska soomaaliya maxamed sheekh xasan ismaaciil soddonkii oktoobar ee sanadkii labada kun iyo afar iyo tobanka waxaad la socotaan in uu jiray faaruq in taliye aanu lahayn ciidankaas inkastoo kusimo uu lahaa ama mid maaragtay kumeel gaar ah marka golaha wasiiradu dood dheer ayay ka yeesheen magacaabista cidda buuxin doonta booskaas oo golaha wasiiradu ay soo bandhigeen waxaana runtii cod aqlabiyad leh ay ku raaceen in jenaraal maxamed xasan xaamud oo aada wada garanaysaan ahaana wasiirkii hore ee gaashaandhigga uu buuxin doono booskaas hadduu ilaahay idmo waxaan rajeynaynaa inuu ilaahay u sakiro hawshaas oo runtii ah mid uu khibro fara badan u leeyahay una ka soo dhalaali doono golaha wasiiradu waxaa kaloo ay maanta aada iyo aada uga doodeen magacaabista taliyaha ciidanka usluubka soomaaliyeed oo iyana wasaaradda cadaaladdu ay ay soo jeedisay dood dheer kadib waxaa la isku raacay in loo magacaabo taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed jenaraal bashiir maxamed jama oo horey u ahaa taliyihii nabad sugidda haddana aan filayo inuu yahay mudane baarlamaan oo aan filayo inaad wada garanaysaan khibrad dheerna oo leh arrimahan ciidanka iyo booliiska iyo amniga waxaan rajeynaynaa in isna hawshaasi uu ka soo dhalaali doono